Tuulada Xudur Ciise waliba kumee tah tuulooyinka hooseedaan degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe. Bulshada ku nool waliba wajahday xaalada biyo-yare. Dadka ku nool tuulada Xudur Ciise ayaa waliba iyo si eedeygan u isticmaalayna biyo maadaama ay u isticmaalayaan ama biyo ay ku helayaan webiga Shabeelle. Gudoomiyaha tuulada Xudur Ciise Xuseen Maxamed Abuukar oo uu soo ku warmayay xaalada tuulada ayaa sheegay inay tuuladan iyo wajahday biyo-yara islamarkaasina la baahanya inay gurmada la hadeersi.
xaaladihiisa waan iska tuulooyinka la dirisayo degmooyinka la dirisayo la qabaa biyo la-aan webi aa jirto webigii biyihiis si zaaid u dhamaaday kasi rosaatana dadkii meel aada leexdaan ma yaqaanin marka biyo la-aan xaaladeeda ummadda ugu xoog badan tuulada waxaa laga dareemay adigu muddo laga joogo hadda bil iyo bar camal waa afartan maalmood konton maalmood camal dadku waxay isticmaalaan ceelal qurqode oo maaragtay wiga meeshii biyaha ka baxeena la qodaa biyihii biyo waxyar dhaamo kasoo dhalanayo dhulka dadka webiga loo dhawaanayo oo diin oraya marka biyo nadiif aanan ahayn waawade waxbaa iska gelgelaayo wasaaba iskaga dhacaysa dadkii meel aga dhexnan ma yaqaanin waxaa loo jirsadaa meel la yidhaahdo buurani oo naga jirto raxsin jiirigaankii oo oo biyaa waxaa lagu keenaa shan kun halkii jiirigaan oo labaatan laa shan kun walaa labaatan sinti camalaa lagu keena waxaan ugu baaqaynaa ummadan maaragtay biyo la-aanta hayso in gargaar ay ufiiciyaan ha ahaato in ceelal ay u qodaan oo lagu qodo ceelasha hadda la wado loma rabe ceel walo oo maaragtay loo karo oo fiicano ceel doogla oo riisi markaas lagu qodo oo ceelal dheer biyaha maxaa laga tagay